Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabduqaadir Cali ayaa xafiiskiisa ku qaabilay garsoore heer caalami ah Cumar Cabduqaadir Carton oo si weyn loogu aqoonsan yahay garsooreyaasha ugu firfircoon qaaradda Afrika. Wasiirka ayaa bogaadiyay Cumar Carton kaalinta uu ka qaatay horumarinta sumcadda dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kubadda cagta, wuxuuna xusay in Cumar Carton uu yahay tusaale muuqda oo dhalinyarada Soomaaliyeed ku dayan karaan, isagoo marar badan ka garsooray tartamo heer caalami ah una metelay Soomaaliya si sharaf leh. Cumar Cabduqaadir Carton waxa uu ka mid yahay garsooreyaasha ugu magac dheer Afrika, waxa uuna si rasmi ah u galay liiska garsooreyaasha tan iyo labada kun iyo sideed iyo tobanka. Waxa uu garsooray tartamo badan oo muhiim ah wuxuuna gaaray heer sare marka uu si guul leh u garsooray kulankii ugu dambeeyay ee Champions League, taasi oo ka dhigaysa garsoorihii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee ka gala taariikhda. Kulanka wasiirka waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweynaha Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya Mudane Cali Cabdi Maxamed, Agaasimaha Horumarinta Ciyaaraha Saadaq Axmed Cabdulle, iyo Gudoomiyaha Guddiga Garsoorka Xasan Yarawish. Dowladda Soomaaliya ayaa muujisay sida ay uga go'an tahay garab istaagga shaqsiyaadka sida Cumar Carton oo magac iyo maamuusba ku leh caalamka.